halkii hore waxaa ku talagalku u ahaa inaan furno lix iyo tobanka kolkaa dib aan u yar dhignay hadda waaya marka maxaa dib loogu dhigay furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha aqalka sare adigu ismaaciil cumar geelaa imanaya kolkaa waxaa weeye ka qaybgalka in laga qayb galo waayahay marka warar kale baa jiroo sheegaya in khilaaf uu u dhexeeyo labada gole hore aad u sheegtay inaad xiriirka u jarteen golaha shacabka ama aada hakiseen maxaa kasoo kordhay
weli waa sideedii weli weli al xal lama gaadhin weli waayahay marka madaxweynaha baad warqad u dirteen jawaab idinku soo celiyey
maya maya weli waan sugaynaa waayahay marka weli lagama rajo dhigin ya waaya marka labadiina guddoon xataa ugu yaraan ma kulanteen si loo xaliyo
adiga hore da waa u kulanay waa kulano kolkaa waxba keenay waxu noqday kolkaa kulamadayadii waxba kama soo bixin markaa waaya marka xagee buu ka ka socon laayahay wada shaqaynta ma dhanka aqalka sareha mase golaha shacabka
annagu de waxa weeye waxaanu qabnaa xaggaas inay ka socon laadahay ya waanan kolkii ay noqoto in laysu yimaadaanu soo bandhigi doonaa wixii aanu hadda anagu hayno oo yani keenay wada shaqayn la-aanta waanu haynaa sababihiiba laakiin waxaan la sugaynaa marka de laysu yimaado in la xisaabtamayo waaya warbaahintu waxay og tahay keliya in laba jeer miisaaniyadda aqalka sare si degdega ay ku gudbiyeen oo madaxweynuhu ku saxiixay si dalka miisaaniyad la-aan aysan ugu dhicin intaas wax ka baxsan oo khilaafka keeni karo oo idinka haatan aad haysaan ma jirtaa
ha waa jiraan laakiin hadda kuma wada sheegi kare mlan waxa weeye waxaan la sugaynaa wadahadalkaan la sugaynaa inaa garankaan la sugaynaa arrimaha aanu sheegayno markaasay noqonaysaa inaanu isiino waaya marka cidda aada sugaysaan inayna idin dhexdhexadaysiyaa wey madaxweynaha mase cid kale madaxweynaha waaya madaxweynaha xeritaankii kalfadhigii afaraad buu golaha shacabka ka sheegay inuu xalin doono intaas dabcan hadda aqalka sare lix iyo tobanka u go-aan inay furaan kalfadhiga shanaad soo saameyn ku yeelan mayso shaqadii dowladda maxay ku yeelanaysaa aqalku waxa weeye dee hawshiisa gaar buu u leeyahay maogtahay haye oo waa hawl isaga u gaara kolkaasi wax mushkilihii ma jirto hawshiisa hadduu furto waktigaana waa hagaagsantahay hadduu wakti kale furtona waa hawshiisii unbuu qabanaya waaya tusaale oo kale golaha shacabkii haddii wasaarad ka mid a wasaaradaha dalka ay u keento sharci ay soo ansixiyaan waxaa loo baahan yahay in loo geeyo aqalka sare maadaama iyagu dowladda dhexe ay ku matalaan si u fiiriyaan sharcigaas inuu u wanaagsan yahay maamul goboleedyada iyo in kale haddii aysan idiin keenin xagee buu wax ka soconayaa soo xakameys shaqadii maya sharci maaha markaas maogdahay sharcigu waxa weeye xukuumadda sharciga diyaarisa horta hay sharciga kolkay diyaarisana waxay geynaysaa golaha shacabka waa gar golaha shacabka markuu soo garana aqalka sare u yimaadaa aqal sare kolkaa isna ka dooda kolkaasuu ansixiyaa wuu celiyaa madaxweynuhu kolkaas sidaa loogu gudbiyaa oo noqdaa inuu madaxweynuhu saxeexo markaasuu sharci yahay wey waaya marka haddii intuuna marin arrimahaas sharci ma aha arrimaha waa inuu wada maraa sharcigu waaya tusaale oo kale haddii golaha shacabka ay ceshtaan idinkuna la idiin keenin soo hakad gelimaa marka
hadday ceshadaana ha dabcan haddii hadda xiriirkii le dabcan lama xalino waa hakad baa ku jiro hadde kolkaas dee sharcigaas sharci noqon maayo marka sharcigaas waa taagan yahay wey marka shaqada waa istaagaysaa
waa taagan tahay wey waaya xal aan ahayn inaad hakisaan xiriirkii golaha shacabka cabdi xaashir ma weysiin
maya de waxa weeye wax badan baanu wax badan baanu yani aanu tanaasul samaynay oonu de oonu inagu sugnay markaasi hadda waxa weeye in de si dhaba loo wada shaqeeyo waayahay golaha shacabka iyo aqalka sare sida hore u dhacdaba isku mar ayaa la furi jiray kala fadhiga ay yeelanayaan markaas u furmaya maxaa muddooyinkii dambe soo kordhiyay in kala gooni loo furo oo midna uu furo madaxweynaha midna adigii aada furto oo aqalka sare marna wadajir looma furi jirin marna dastuurkuna ma sheegayo wadajir la furayo ma sheegayo in madaxweynaha dastuuriyan uu ka khudbaya oon la jeedaa waxa weeye aqal waliba hal mar baa la wada furay markaana madaxweynaha cusubay laakiin sharciyan aqal waliba gaarkiisa ayuu u furtaa oona xidhaa madaxweynuhunbaa labadaba una fura una xidha laakiin waxa weeye madaxweynuhu waa u dalban karaa madaxweynaha dalban karaa inuu yidhaahdo mar in la wada furo u dalban karaa ama shir wada jira oo gaara la isugu yeero laakiin aqal weliba waa gaarkiisa sharciyan wixiisu gaar buu u socdaa waaya marka hadda khilaafkan ma mid soo jiitamaya bilaawgii xilligii uu joogay gudoomiyii jawaari mise xilligan mursal maya waa xilligii jawaari xilligii jawaari wey maya wax badan baa jira wax badan baa jira yani wax laysku khilaafsan yahay waa sharci uun kolkaasi waxaweye waa badan yahay waaya hadda ugu yaraan raje ma ka qabtaa in lasoo afmeeri karo khilaafkan
waan ka qabnaa wax mushkilihii ma jirto waxa weeye uun qodoba qodobo dastuura oo laysku hayuunbaa laga wada hadlaya lana saxaya wax kale ma jiraan